haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan khilaafka ka dhex oogan hay-adaha qaramada midoobay iyo maamulka somalilan waxaana soo jeedinayaa qadar maxamed caqule
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda laantaabka soomaaliga ee v o e barnaamijka waxauu idinka imanaya toddobaadkan stuudiyaha magaalada hargeysa waxaana barnaamijka toddobaadkan aanu ku soo qaadanaynaa haddii ala yidhaahdo waxaa toddobaadkan soo baxay khilaaf u dhexeeya hay-adaha qaramada midoobay iyo somalilan iyadoo arrintaasi shan iyo labaatankii bishan aynu ku jirno ee oktoobar wasiirka qorshaynta qaranka ee somalilan xasan maxamed cali gaafaadhi uu soo saaray qoraal uu ku soo codsiiyey dhammaanba hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobay islamarkaana ugu sheegay kuna wargeliyey in la hakiyey dhammaanba shirarkii wadatashiyadii iyo qorshe howleedyadii hay-adaha qaramada midoobay ay ka wadeen somalilan waxaa taasi ka dambaysay in madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu toddobiiyo labaatankii bishan oktoobar arbacadeen ka soo gudubnay uu ka hadlay islamarkaana ku eedeeyey qaar ka mid a hay-adaha qaramada midoobay in ay samafalka ka gudbeen islamarkaana siyaasadda ku milmeen barnaamijkan waxaa igala qaybgelaya oo marti ugu ah islamarkaana wakhtigooda qiimaha le aad uga mahad celinaya cabdiraxmaan xuseen ismaaciil cabdiraxmaan cadami oo isagoo ah falanqeeya isha ku haya islamarkaana si dhow ula socda arrimaha geeska ee dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo nabadgelyada waxaa sidoo kale aan u mahad celinayaa oo barnaamijka iyaduna igala qaybgelaysa martina igu ah sacdiya muuse axmed oo iyadu labaatankii sane ugu dambeeyey ka shaqaynaysay ururada bulshada islamarkaana mas-uul iyo guddoomiye ka ah hay-adda benha ee dhinaca deegaanka iyo arrimaha bulshada ka shaqaysa waxaana ay si weyn ugu dhuundalooshaa arrimaha iyo shaqooyinka inta badan ay qabtaan hay-adaha qaramada midoobay cabdiraxmaan xuseen ismaaciil cadami aan su-aasha koowaad adiga ku weydiiyo go'aankan sidee baad u aragtay adigu
waad mahadsan tahay khadar iyo istaafka v o eda iyo dadweynaha maqlaaya codka khudbaddii madaxweynaha waan dhegaystay waxaanu u eekaa inay ka go'an tahay inuu hakintaa wada shaqaynta jamciyadda qormaa ka dhexaysa waxaanu ka turjumayey runtii wixii loo doortay amba loo igmaday ee shacabka somalilan u doorteen taasoo ah dadka reer somalilan waxay ku faraadagyiin madax bannaanida wax kasta oo wax u dhimayana siduu madaxweynuhuba sheegay raalli kama aha madaxweynuhu taasunbuu ka turjumaya wakiil ugu yahay dadkii soo doortay waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan cadami aan u imaado sacdiye muuse axmed sacdiya labaatankii sane ugu dambeeyey waxaad ka shaqaynaysay muxuu ahayey ururada bulshada rayidka iyadoo hay-adda beenhaad mas-uulkata islamarkaana si dhow aad ula socotid shaqooyinka xafiisyada qaramada midoobey ee somalilan iyo xataa guud ahaan soomaaliya ka soconay go'aankan hadda soo baxay sidee baad u aragtay aad iyo aad baad u mahadsantahay khadarow waanu salaamayaa dadka dhegaysanaya dadweynaha soomaaliyeed meela joogay somaliland aad baanu salaamaya horta waxaan u arkaa waxan waa wax soo socday wuu iska muuqaday inuu imanayo waayo muddo bahashii maxaa wixii la odhan jiray horumarka iyo dhaqaalaheedii waa la siyaasadeeyey marka la siyaasadeeyo wuxuu ay siyaasad kaa galaana laba meelood laba dhinac baa ishaya waayo beriga hore waxaynu lahayn hab lagu heshiiyo heshiis aynu ku ahayn oo ahayd in marka wax la qaybinayo dee lasoo qaybsado iminka wixiiba xamar baa la geeyey sidii xamar loo tegeyna somalilandna waxay leedahay anigu dee dal gaaraan ahay bahashin somalilan waxay leedahay annagana hoos timaadaan marka way iskaga soo muuqatay inay gooray noqotoba fooda la ysdarayo waa muuqatay iyadu may may qarsooneen waxa weeyaan haddii aan bahasha siyaasadda laga dayna horumarka siyaasadda laga dayna wax ka badan baynu arkayna horta anigu aragga iyo arag la-aantaydaba waxa weeyaan dee meeshii dawladdu markay sii adkaato dee ay dawlad sii noqotoba waxaa sii bata maaragtay dee gacan ku haynta wax walba oo dalka ka socda marka dawladdu way soo adkaanaysaa way soo xoogsanaysaa waad ka filaysaa inay markaa sidii hore waxba aanay u socon doonin ee ay iman doonto in waxyaabaha qaar lagu xisaabtamo marka way ii muuqatay aniga inay soo socoto laakiin de waynaga wataa inoo timi sacdi aad iyo aad baad u mahadsan tahay aan ku soo noqdo cabdiraxmaan cadami dadka qaarkood ay tilmaamayaan in muxuu ahaa go-aanan kan ahayn somalilan qaadan karaysay adigu cabdiraxmaan ahaan muxuu kugu muuqdaa go-aankani ma jiraan talooyin kale oo ka horeyn lahaa kan intaan la qaadanin oo kan uu noqon laha ka ugu dambeeya la gaadho
runtii horta somalilan inay tallaabooyin badan iyo qoraallo badan iyo qayladhaan ay ka samaysahayd arrinkan horta intaan u dhammaanba hase ahaatee ta aad leeday in arrimaha la kala qaado oo xafiisyada u n ta qaarna la hakiyo qaarna aan la hakin wax suuro gelaya ma aha meelun baa laga wada daaraa iswaan baa xukma wixii soomaaliya somalilan hay-adaha jooga marka xafiiskiisa siyaasaddana in la xidho xafiiska shaqo kala hayano in la sii daayo waxaan u malaynayaa inaanay inaanay suurtagal ahayn taasi
sacdiy markaad egto go-aankan dadka qaar baa leh waxay hayto dariiqani waa kii ugu dambeeyey ama go-aankani kii ugu dambeeye la gaari karayey oo wadooyin kale oo kasoo horeynayey baa jira bay dad muxuu kugu muuqanaya khibrad ahaan taladaas oo kale horta ma hawl yara kolley tallaabooyin badan baa la qaaday dhowr jeer baa warqada naloo qoray dhowr jeer baa wax naloo sheegay dhowr jeer baa wax nala ka codsaday madaxweyne waa kii sheegaya dee oo lahaa dhowr jeer baanu waxaan ka hadalay kolley dhega adagi waa jira runtuna waxa weeye dee dunidu waxay oqonsantay soomaaliya inaga inama oqonsano waa xaqiiqday ha yeeshee weligeedba laba dowl laba qolo isbarbar yaallaa laynoola dhaqmay haddii ay noqoto dee in waxbixinta markaynu ka hadlayno dhaqaalaha horumarinta dalka cidina ka hadlimayso siyaasadda iyaga dee wax walbaa laga bixiya inaga xolayna kama bixiyo waxayna kasoo gaadhaa un waa waxaa aynu wax ku qabsano ee yaryara hay-adaha iyo dhex cararayaan inta badan dawladda gacanteeda maba gashay hay-adahay gacantooda ku jirta iyo meelaha marka an waxaan odhan lahaa runtii wallaahi garan maayo waayo waa runtaabaa laga yaaba waa laga yaaba inuu inuu inay de ahaan lahayd inuu ar laakiin already dee mar horeynu sameyn waa tii lagu sameeyey ninkii hore taasina marka ama inay tallaabada u dambeysa tahay in kale aada u kala garan maayo laakiin kolleyba beryahan waanu filayno qolyaha iyaga heedaa ku jira inay sooner or later timaado
ha loola kala macaamilo si muxuu ahay kala gaara laakiin haddana qaramada midoobey laftigeedu marka xaggii inta sharciyaddii la eegaya waxay raacaysaa marka xaggaa soo lama odhan karo waxaa jira dabar sharciyan iyaga laftigooda ku xidhaya haa waynu ognahay cid welibana way og tahay jamcadda qormaa ka dhexaysa iyo beesha caalamku waxay yaqaanaan ambay ictiraafsan yihiin hal waddan oo la yidhaha soomaaliya laba waddan ma aqoonsana ilaa hadda laakiin haddana xaqiiqa baa jirta ay ka boodi kari waayeen somalilan lama aqoonsanaa beesha caalamku ma aqoonsanaa laakiin haddana waxay u qirayaan inuu yahay wax jira maamul jira sidaa awgeed waxay sameeyeen wixii laga maarmi kari waayey iyagoo aqoonsigii dal keliya u yaqaana haddana dal jira way dafiri kari waayeen marka iyagaa sameeyey inay maaragtay haddana si gaara somalilan loola macaamilo
somalilan tusaalahaan caafimaadkii waxbarashadii biyihii deegaankay waxyaabo badan baa hayda qaramadooda iyaguna ay ka wadeen ma dabooli kartaa somalilan ama xukuumaddu haddii faraha laga qaado arrintii horta haddii dadka bini aadamku markuu wax kusoo go-aansado de haddii dayaxa la waayo xidigaha lagu guda waxyaabaha iminka laynoo qabtaana runtii berigii horea iminka waynu kasoo wanaagsanaanayna oo dee berigii hore mar baynu totalba ku xidhnay waxaynu ku tiirsanaynba waxaa dibadaa ka yimaada dawladdu de waxay la tahay inay kolley dee samaysay aysa qorshaheeda wuxuu doona ha ahaadee laakiin hay-adahaba ay kamid yihiin unicef w f b w h o iminka dee africa iyo xoog inoo ku jirta iyo qaar kale oo kamidi waxay xoog saaraan oo de runtii waxbarashada iyo caafimaadka iyo meelahaas oo dhan mal f a o o kale beeraha ma aha shaqada la hayaa ma aha tii ugu wanaagsanayd marka runta loo hadlo waynu u baahannahay in dib loogu noqdo because anigu markii aynu xamar joognay anigu de waxaan ahay qoladii lasoo shaqaysay hay-adaha dibadda markaan joognay muqdisho dee wasaaradda qorsheynta cid waliba mari jirtay macaa lacagaha qaar baa wasaaradda qorsheynta lasoo mari jiray wasaaraduhu iyagaa systemka dee dawladda xukunta oo gacanta ku haysay marka iminka mushkilada hay-adaha haysana waxay noqonaysaa dee laba wasaaradood oo iska soo horjeedaan udhexayna laba wasaaradood iska soo horjeeda baa isku kaya haysta tii soomaali tii muqdisho maxay tahay jamaal halka soo fadhiya iyo iyo iyo maxay tahay xasan gaafadho halka soo fadhiya ayaan labadii udhexayna siyaasadan murugsan ee somaliland iyo soomaaliyana dee dhexdeedii banu ku jira anagu marka anigu waxaan jeclaan lahayn in labada qoloba ay dee fahmaan horta horuma haddii haddii mashruuca la geeyo somaliland iyo haddii soomaaliya la geeyaba soomaalibaa dee wax loo qabanaya waa waa su-aasha doonaya ku weydiiyo Ha.
haddii iminka dadka faa'iidaysanaya waa soomaali Ha.
dadka faa'iidaysanaya tusaale ahaan hooyada uur kale ee xanaanada loo sameeyey ee meel miyiya ee joogta ama somaliland ha joogto ama soomaaliya ha joogto siyaasiyiinta tunka weyn marka laga reebo Ha.
so dadka en en en en gacanta lagu haya maaha dadka baahan ee labada dhinac bay waxyeelo ku tahay dee ru- markay markay ay timaado horumarka mashaariicdan horumarinta amaba im- maxay ta kuwan maxay ta eh, maxaa la yihahdaa degdega ah ee- caawimada kale.
humanitarianka caawimooyinka degdega ah hadday timaado runtii waxaynu ugu tiirsanahay oo waqtigan xaadirka innaga iyo soomaaliyaba waxaynu ugu tiirsanahay hay-adaha ama ha ka yimaadeen debad ama ha ka yimaadeen dal ama dalalku hayna siiyan wax gacanteena ku jiro iminka oo weyn oo aynu runtii inagu dee la carari karaa weli ma jiro insha allah waynu gaadhi laakiin hadda ma haysano marka een, waxaan anigu odhan lahayn ha cidda wax la yeelaya runtii oo dhibaatadu ku dhacaysa waa dadka dee gudaha jooga ama somaliland ha joogo haddii kale taa kalena somaliland ha joogo wax badan bay na yeeshay durba maxay tahay mashaar dee shirarka weyno la joojiyey laakiin dee haddana anagu ma nihin maaragtay eg spacekaanu aanu ku soconaynay ayaa soo xirmaya ee inuu soo xirmana runtii ma aha ma aha inuu soo xirmo waayo dee hantiyahan hay-adahan dhulka joogaa waanu u howlgalaayo meelo badan baanu ka keenaayo inta badan dee dowladuna ma oga waxaanu qaxar ku jiro soo maaha inaan lala xisaabtamana ma diidanin laakiin waxaanu jeclaan lahayn aada u jeclaan lahayn hadii jeera le talooyinka ina laka qaybgeliyo waana laka qaybgeliya mararka qaarkood laakiin sidaanu u dooneynin uma aragno si aanu anaguna waxaanu unahay u dhuun daloolo u xoogogaal unahay hawlihii kaloo badna dowladuna dee t- siyaasadeedii bay ku soconaysaa marka balme labada sidii laysu waafajin ja- lahaa baa aniga runtii noo wanaagsan waxaase qabaa anigu in laysla soo degi doono oo meel laysugu iman doono cabdiraxmaan waxaa ka dhalanaya en maxaa la gudboon si lo- adeegyay gacanta ku hayeen hay-adahan qaramada midoobay caafimaad leh waxbarasho leh biyaha leh muxuu ahaaye adeegyo kaloo fara badan leh markaa en sidee u buuxin kartaa sidee isu waafaqayaan Een, horta een, sanadkan wax yar baa ka hadhay sanadkan wixii ka harsan hay-aduhu sidii bay u shaqaynayeen awl bay u shaqaynayeen Een, khilaafkan iyo murankani waa shanta sano ee soo socda ee ka bilaabmaya two thousand twenty one-ka Een, waxa aan muxuu ahaayey eh, la iska indho tiri karin hay-adahani shaqo badan bay ka hayeen somalilan caafimaadkii waxbarashado keliya maaha garsoorkay eh, gacan ku hayeen eh, tababarka booliiskay ku lahaayeen yacni howlo badan badan bay ka qab ya- ya- ayay dalka ka qabanayeen shaqaalo badan baa ka shaqaynayey oo loo kala oo runtii muxuu ahaayey iyagana in la xuso ah Een, wax badan baa meesha ka maqan laakiin anigu waxaan ku rajo weynaa arrinku saan ku dhammaan maayo jeclada qaran arxaysa waxay ka beega- waxay ka kooban tahay dalalka eh, dunida dalalka miisaaniyadda ugu badan siyaana waa dowladaha waaweyn ee weliba reer galbeedka u badan guushay somalilan ka gaadhay horumarka iyo dimuqraadiyadda iyo xasiloonida iyo argagixisa la dagaalanka iyo burcadbadeed la dagaalanka qayb bay ka yihin tacab bay ku leeyihiin guusha somalilan beesha caalamku marka ilama ah lacagtana iyagaa bixiya iswaan ma bixiyo u nto iyagu ma laha in eh, wax wax soo saar ma laha dowladahana ku deeqa waxay u qaybinayaan eh, wadanada badanaa inta so- kuwa soo koraya ah guusha ay hore u sameeyeen ay soo sameeyeen intaas somalilan iyaguma garab taagnaa maanta cidlo kaga tegi maayaan maanta somalilan beerka dhulka ha ku dhufato wixii las- lagu soo tabcay ee beesha caalamkana qayb ka ahayd mar keliya ha laga hoos baxo suuragal ma aha anu waxaan aaminsanahay een, hay-adda un-ku inay dib iskugu noqonayso waxaanan rajaynayaa in muxuu ahaaye sidii hore amba si la mid ah in loo qorshayn doono deeqaha jimcada qoraba dhexaysa waa hagaag En, waxaan doonayaa en, dhegaystayaasha idaacadda v o da dhegaysanaya ee haatan nagu soo biiray inaan xasuusiyo barnaamijku waa faaqidaadda toddobaadka waxaana kala socotaa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e waxaana barnaamijku ku saabsan yahay hakinta ay somalilan hakisay wada shaqayntii ay lelahayd hay-adaha qaramada midoobay waxaana barnaamijka marti igu ah cabdiraxmaan ismaaciil xuseen cabdiraxmaan cadami oo ah falanqeeye sare oo arrimaha geeska isha ku haya ama si dhow la socda iyo sacdiya muuse axmed oo iyaduna labaatankii sane ugu dambeeyey hay-adaha samafalka iyo guud ahaan hay-adaha kala duwan ee ka howlgelaysa islamarkaana hay-adda beenha ka mas-uula oo ah hay-ad dhinaca deegaanka iyo ka shaqaysa oo dhaqdhaqaaqda waa tay waxaan doonayaa markan dhegeystayaasha iyo martidaba bal inaan xasuusiyo hadalkii madaxweynaha somalilan
annagu waa ixtiraamayna jimciyadda quraba ka dhexaysa diyaar baanu ahay inaan la shaqayno dawlad kastoo caalamkaana walaaltinimo wada shaqayn baanu haynaa kuwa jaarkaana walaaltinaan u haynaa inta aanu ku soo xadgudbayn sharaftayada iyo qarannimadayada waxaanu ka rabnaa inaanu u dhaqaano annaga oo is-ixtiraamayna oo uula dhaqamo somalilan ka yeeli mayna jimciyadda qurumaha ka dhexaysa hay-adaheeda iyo kuwa kale ee hay-adaha samafalka sheegta inay noo soo qaadaan qorshe iyo amare laga soo bixiyo xamar ay lagula dhaqmaanay somaliland keenaan waa xaaraan ma aqbalayno laba sano hay-adaha waxaan la hortaagnayn waxaan qorshaha somalilan maanta marxalad bay ku jirtaa dalkeeduna waa qani dadkeeduse maanta dhaqaalaha waa taag daranyihin dal walibana taa wuu soo maray inago qurmuu soo maray dal waliba taas kale wuu soo martay baritanadu ay dhismayeen markaa waa u baahannahay dadkayga in la caawiyo laakiin waxaanu qaadanaa tu aan qarannimada waxyarin hay-adaha waxaan isku haynay muddo dheer qoraal iyo af iyo shir baan ku sheegnaa annagu ka mid ma nihin dawladdaa soomaaliya ee aad ictilaafsan tiri xamir joogta wixii annaga iyo dalkayga aad taraysaan annagaad nagala tashanaysaa sida loo fulinaayo sida loo qorshaynayo iyo baahiyaha yaga ninkii taa yeeri waaya wixiisa iska haysto hadduu dawlad yahay hadduu hayaal yahay taasaynu ku dhaqmaynaa oo inoo ballana si aynu taa u hirgelino nin walba ugu quusgoynina waxaynu sii wadaynaa midnimadeennii sanadaha dambe hay-adaha aan siyaasadda gelin oo ay ka mid tahay jimciyadda qurubaha ka dhexaysa u n oga hay-adaheeda ay ka mid yihiin hay-ado badan oo isu magacaabo samafal oo dadka shaqaalaha dalalkooda taxbay dadka cashuurta bixiya cashuur bixiyaasha dalalkooda lacag kaga soo urursata waxaanu gargaaraynaa dad baahan oonu samafal fidinay hay-ado badan oo kamidi sanadahan dambe waxay u dhaqmeen si siyaasi ah oo wax u dhimaysa ama aan ku habboonayn qarannimada somalimed oo ah inay fuliyaan oo ay raacaan amarada laga siiyo dhegeystayaal codkaasi aa maqlayseen waxau ahaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi markii uu ka hadlayay toddobiyo labaatankii bishan octoobar arbacadina kasoo gudubnay go-aanka xukuumadda somalilan ay ku joojisay ama ay ku hakisay wada shaqayntii hay-adaha qaramada midoobay ay lalahayd islamarkaana lagu hakiyey mashaariicdii iyo howlihii kala duwanaa ee ka socday somalilan n soo qaadana madaxweyne kale saddex arrimood baa ugu muhiimsanaa meel halkaan carabka ku dhufataya waa la siyaasadaynaya ama hay-adihii qaramada midoobay xagga samafalka waxay u bateen ama ku milmeen siyaasaddii in muxuu ahaaye qodobka labaadna u ahaa inay dowladda federaalk ee soomaaliya qorshaheedii baahiyaheed ka turjumaysay ay raacayaan rabaana inay somaliland ka fuliyaan markaad eegto iyo kaasacado had somaliland ma aqbalayso markaad guud ahaan isku soo xoriso ma go-aankani muxuu faa'iide leeyahay labada geesoodba maxaase khasaare ka iman karaa horta dee markaad eegto labada qolo dan baa laysku qabaa meeshan cid cid loo daneyn gaar looma daneynayo haddaad og tahay waxyaabaha la yidhaahdo horumarku iyo maxay tahi hantidahan ku socdaa dhinac walba faa-ida ugu jirta inaga faa-ida aynu ku jirto dee dalkanu ku dhisanaayo hay-aduhu iyagaa dalka dhisay marka runta loo eego iskuuladeena m c h yadeena maxay tahi meelahana biyaha iyagaa horumarka ugu ballaaran inkastoo dowladahan labadii dowlad oo dambeysay iminka ay wax badan xagga wadooyinka iyo geliyeen laakiin horumarka u ballaaran waxa sameeyey heeduhu ama jimciyad qurmaha ka dhexeysa ha ahaadeen ama kuwa dabada ka yimi ha ahaadeen ama kuwa dalka jooga ha ahaadeen hantida dabadaha ka imanaysay baa lagu sameynayay dowladduna waa qirsan tahay sida aan ku ogahay inaanay inay inay gacan weyn ka geystaan horumarka dalka dalkuna wuxuu leeyahay laba waxaa soo maray iminka laba qorshe qorshihii hore wuu dhammaaday n d b one iminkana mid la yaro n d b two baynu hayna oo ah qorshihii dalka ah kanaa maalmahan la maxay tahay la eegayay oo dib loo xisaabtamayay dee hay-adaha waana loo wada yeedhay hay-adun wixii waana soo qoray wixii aanu gelinay dalka iyo meel walba marka dowladdu way ku xisaabtantaa waanay u tirsan yihiin marka horta in ay dee ay daaqada ka tuurayaan ma aha laakiin at the same time run marka haddana la isula soo noqdo dee wixii siyaasad bay marsa maxaa haddaba dhacaya aniga waxay ila tahay waa la isu soo noqonaya waxaa la isugu soo noqonayaa qolana qolada kale kama maaranto iyaguna dee funding heli maayaan oo lacaga heli maayaan haddii de waxa ka baaba-aya intaasoo funding ah haddii ay noqoto dee in halkan laga eriyo inaguna dee waxaynu luminaynaa wixii haba yaraado haba badnaado intuu doona ha ahaadee de hantidiina kasoo gelaysay dabadda marka kolleyo kolleyba aniga waxay la tahay waxaa la isugu soo noqon doonaa caqligaa soo noqon doona labada dhinac dhinacuu doona haw dhacee waana la isu soo noqonaya waana la wada hadlayaa laakiin aniga waxay tani waxay tahay ila tahay uun iminka dowladdu waxay aada uga xanaaqday baan u malaynayaa anigu aada uma haydosmala waxaan u malaynayaa waa waxa keenay oo weliba dedejiyey inkastoo mar horeba naloo soo diray warqad annaga qolyaha iyaga iyo maxay tahay hay-adaha aan ahayn u n-ta waxaa naloo mar hore waxaa naloo soo diray warqad hore oo tilmaamo badan lagu soo bixiy lix iyo toban qodob lagu soo saaro qaarkood ay runtii adag yihiin oo aanay noo saxnayn waayo markii hore waxaan ku shaqaynaynay saaxad runtii xornimo badan leh baanu ku shaqaynayna haddaanu nahay hay-adaha saaxadaas gudaha somaliland hay-adaas waxaad moodaa inay soo yar cidhiiri mayso soo xidhayaan soo xidhidaasi faa'iido badan male because faa'iido badan markaad adigu waxaa cidhiidho cidhiir kaluu isna sii geliya laakiin anigu kama soo horjeedo dowladdu inay u lahaato xaq bay u leedahay inay nala socoto waxaanu qabanayno sida loo dhaqmayo mashaariicda iyadu inay khidadayso u samayso maxay tahay farsamada u horeysa iyadu la timaado dhalinyaro anaga sanadka waxaay waxaasaa la qabanaya anagu markaa qeybta haddaanu nahay hay-adaha ama jimcadda qura markaa dhexaysa ha noqoto ama kuwan xitaa iminkay nala jooga ee dalalka ay jooga ha noqdeen ama hay-ada caalamiga ha noqdo ama kuwa dalka u shaqeeya u dhashay ha noqdo ama xitaa kuwa tuulooyinka jooga ha noqdeen kulligaya waxaanu ku shaqeynaa un qorshe u udana dalkan gudihiisa marka haddii qorshihii la habeeyo lasoo ururiyo oo ay dowladdu dhaarag garayso waxba kama qabno anagu laakiin dowladda runtii ma jeclin anigu personally qof ahaantayda ma jecli in wixii ay iyaguna siyaasadeen ay cidhiiriyaan ay neefta ku dhejiyaan taasina ma qurux badnaanayso oo dee runtii waxay keenaysaa dhibaato badan oo wax badan oo inu soo geli jiray baa waxyaabaha exampleka kamid a waxa weeyaan iyadu dowladdu waxay yidhahdeen anigu dal gaaraan nahay waxaanay dee xoog saareen inay dal gaara noqdaan waa dee hadday markaa dowladdu u garato sidaa de anigu waxaan ahay reer somaliland oo wixii ay dowladdu de wanaagga u garato wanaag baan haystaa laakiinse halkan waxaa lagu qaban jiray shirarka ugu ballaaran oo soomaaliya leedahay marka shirarkii badnaa imika markaad tidhaahdo qof dad reexama waan ogolahay hadday yidhahdaan mashaariicda labada meelood koos ma garanayo anigu waxyaabo badan bay soo soo xooriyeen laakiin mashaariicdan labada xaggaa inta laga soo qorsheeyo halkan laga fulinaya aanu diidnay waa sax laakiin marka ay iska timaado shirar waaweyn oo la qabsanayo oo aanu de jabuuti u tagno oo kenya u tagno oo adisababo u tagno haddii hargeysa loo yimaado oo dee qof xamar ka yimi oo dadkan xamar ka shaqeeya ay yimaadaan ama koonfur ka shaqeeya ay yimaadaan ama qolada puntland dhibaato de anigu dhibaato uma arko waxaan u arkaya taas oo kaleeto inay tahay runtii xanib laisxanibayo laakiin haddii la yidhaahdo sidii beriga hore wixii maxaa loo jeeda special dealkii hala soo celiyo oo kaleeto hadday jimcada qura marka dhexaysa kala saarto waxay bixinayso haddii dee la yidhaha hala sameyo lakin iminka mushkiladan haysta waxaweyn hay-adihii o dham xamar baa loo raray xamar bay joogaan xamar anaguna uma lihin access had jeer ma gaari karo ma tegi karo marka runtii dhibaato badan baa naga haysatay ima waxaan u guuray waliba aniga hay-adaydu inaanu lacag hantideeda ka doonno dibadaha kale waayo dee tegidii xamar waxay dhaqotay dhibaato waad iska garanaysaa waliba markaad tahay qof muuqdo oo la garanayo waynu dadkeenu sensitive bay ka yihiin inaad tagto marka dhibaato badan baa iminka soo korodhay marka an waxaan aada u jeclaan lahaa labada qoloba ku boorin lahaa somalilandna kuaan ugu odhan lahaa ka daaye soomaaliyana odhan lahay naga daaye waxa weeyaan in waxaan maxay ta horumarka dalka kan iyo kaasba kii horumaraaba soomaali horumarinaya in laga daayo siyaasadaynta oo ay dowladda xamarna ka leexato siyaasadana isku soo taagto ana idin xukumo iyadoon meeshii xukmin lama xukuntee dowladda somalilandna ay sensitivityga badan de sid iyaduna aanay ku darjeexin ay iyaduna miyirka la soo celiso in la tashadaan anigu u baahannahay annagana nala tashado wixii la qabaan runtii waan u tagnaa wasiirku waa noo furan yahay albaabadaas wasiirkan waxay tahay qorsheynta xasan gaafaadhi oo isna hay-adaa u shaqayn jiray oo aan ahayn nin ku cusub oo dibadda kaga yimi albaabkiisna waa noo furan yahay waan u tagnaa laakiin dee siyaasad dowladeed buu gacanta ku hay sacdi aad iyo aad baad umahadsan tahay aan ku soo noqdo cabdiraxmaan cadami waa laga yaabaa arrintan in labada dhinacba ka tahay uun isxasuusin oo dhinac walba dhinac kale isxasuusinayo laakiin arrin lagu sii adkaysanayo go-aankan uu sidaa ku fulayo maaha weliba dadka qaar waxay leeyihin waxay u dhowdahay mxuu xagga somalilan mxuu ahaaye kulamayntaay dhacaan ama telefono lagu wada hadla laga noqdo anuu waxaan u malaynayaa somalilan siduu madaxweynuhu dadweynaha u sheegay go-aanka ka noqon mayso somalilan marnaba ka noqon mayso inay soomaaliya hoos tagto oo lagu dirqiyo ma aqbalayso anugu waxaan ku celinayaa jamciyadda qormaa ka dhexaysaa iyadaa dib isugu noqonaysaa somalilan way ku adag tahay inay hoos tagto farmaajo midda kale waxaa meesha ku jira xoogag somalilan iyo soomaaliya ka dhex shaqeeya ka dhex shaqeeya warbixinno qaldan waxaa jira xoogag somalilan iyo soomaaliya iyo jamciyadda qormaa ka dhexaysa ka dhex shaqaysta oo dilaaliina oo warbixinno qaldan ka gudbiya somalilan marka waa breshar waa kuday somalilan lagu dayaayo somalilan lagu dayaayo inay aqbasho inay hoos tagto soomaaliya waxaan ku celinayaa somalilan qiimo badan bay ugu fadhidaan geeska amniga gobolkan qayb weyn bay ka tahay waanay og yihiin hay-adaha ka shaqeeya ee ku shaqada leh doorkaa ay somalilan ku leedahay gobolka ma yaraysan karaan beesha caalamku ma yaraysan karto marka anugu waxaan aaminsanahay arrinka waa la saxaya waxaan doonayaa inaan u imaado sacdiya muuse ma filaysaa inay xukuumaddu ku adkaysan doonto go-aankan mise labada dhinacba intay maalmaha soo socda shirar yeeshaan oo isu yimaadaan ayaa go-aankan uu noqon doonaa mid muxuuahay ay xukuumaddu ka tanasusho horta ani waxaan malaynayaa mushkiladan waxaa keentay maanti dhowta heshiiskii uu la galay muqdisho kaasa ahaa xudunta kii trigirku kaasu ahaa waana runtii intay qaadeen bay yidhaahdeen laba kun iyo koob iyo labaatanka ilaa iyo shan iyo labaatanka halkaasaan keena markaa somalilandna waa la dhex dhigay iyagana w dee qoladan u malayn maayo in cidi u timi oo ay wax kala tashatay oo dee beriga hore taladu waxay ahaan jirtay mid wareegto oo dabeetana wax laysla ogyahay xataa hadday xamar saxiixayso dee wax laysla ogyahay bay ahaan jirtay hadda waxaad moodaa totally inay iyagu dee xagga u guureen ani waxaan sileeyahay qoladan waa ku adkaysanaysaa waayo somali ha mar hadday dee madaxweynaha sheekadu marayso oo uu isagii la taagan yahi leeyahay intaan magacayga baabiin lahaa dee ha iska maqnaato lakiin an waxaan qabaa in laysu soo noqonayo personal waxaan qabaa inay realityga laysla imanayo waayo dee hay-adihiina halkan hantidoodii baa yaala dhulkoodii baa yaala iyaguna dee sidaa kagama tegi karayaan laakiin waxay la tahay aniga caqligu inuu shaqeyn doono haddii ilaha yirahdo waxaan filaynaa inuu caqligu shaqeeyo labada dhinacba inuu caqligu shaqeeyo
markaa eegto xafiisyada qaramada midoobey shaqooyinkay qabanayeen waxbarasho leh caafimaad leh muxuu ahaaye shaqooyinka kala duwan leh hay-adaha laftigooda dadka qaarkood waxay tilmaamaan inay kala dheef badan yihiin ama ay u kala waxtar badan yihiin guud ahaan somalilan
xaqiiqadu waxa weeyaan hay-adaha jamciyadda qormaa ka dhexaysa ee somalilan ka hawlgalaa sidaa aad sheegtay way kala ilka qabow yihiin si ay ula shaqaynayaan somalilan laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan siyaasadda guud ee jicibmaa qormaa ka dhexaysa ayaa hay-adahani ku shaqeeyaan hay-ad ka madax bannaan xafiiska laga xukumay new york ma jirto laakiin si ay u shaqeeyaan way kala duduwanaan kartaa ee ula macaamilayaan waddanka ka shaqaynayaan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o barnaamijkuna waa barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaanu idinka imanayaa magaalada hargeysa waxaa mawduuca barnaamijku ku saabsan yahay uu yahay oo aanu ku soo qaadannay kana hadlaynaa arrinta la xidhiidha khilaafka somalilan iyo hay-adaha qaramada midoobay soo kala dhex galay taas oo madaxweynaha somalilanna hay-adahaasi ama uu ku eedeeyey inay u xaglinayaan ama ay soo qaadayaan qorshayaal dowladda federaalk ee soomaaliya baahiyaheeda ku salaysan islamarkaana doonayaan gobolada somalilan ay ka fuliyaan mawduucu rasmiyan qodob ahaan arrinta maadaama mawduuca somalilan warkeedu cad yahay kuma qaabkaan uga hadlayna waxa weeyaan go-aankani yuu saamaynayaa labada dhinacba ma kala maarmaan muxuu haayey dadka u jilicsana arrintani taabanaysa waayo sacdiye laftigeeda aan soo geliyo sacdiye muuse axmed waad ka shaqaynaysaa arrintan xoogaal baad u tahay miyaan la odhan karin siyaasiyiinta somalilan iyo kuwa soomaaliya midna dhibtu ma soo gaarayso iyo saraakiisha qaramada midoobay midna laakiin dadka dhibtu soo gaaraysaa waa dadka jilicsana awalba ku tiirsanaa adeegyada caafimaad iyo adeegyada kala duwan ee qaramada midoobey xafiisyadeeda ama hay-adaheeda kala duwan ka shaqaynayaan kusoo dhawow
waxaan anigu odhan lahayn ha cidda wax la yeelaya runtii oo dhibaatadu ku dhacaysaa waa dadka dee gudaha jooga ama somalilan ha joogo haddii kale taa kalena somalilan ha joogo wax badan bay na yeeshay durba maxay tahay mashaa dee shirarka weyno la joojiyey laakiin dee haddana anagu ma nihin eg spacekan aan ku soconaynay ayaa soo xidhmay inuu soo xidhmana runtii ma aha ma aha inuu soo xidhmo waayo dee hantiyahan hay-adahan dhulka joogaa waanu u howlgalaayo meelo badan baanu ka keenaayo inta badan dee dowladuna ma oga waxaanu qaxar ku jiro sooma inaan lala xisaabtamana ma diidanin laakiin waxaanu jeclaan lahayn aada u jeclaan lahayn had iyo jeerale talooyinka ina laka qaybgeliyo waana laka qaybgeliya mararka qaarkood laakiin sidaanu u dooneyni uma aragno si aanu anaguna waxaanu unahay u dhuun daloolo uxogogaal unahay hawlihii kaloo badnaa dowladuna dee siyaasadeediibay ku soconaysaa marka balme labada sidii laysu waafajin lahaa baa anaga runtii noo wanaagsan waxaase qabaa anigu in laysla soo degi doono oo meel laysugu iman hadduu sii adkaado ama jiitamo ama dhinacna dhinaca kale tanaasuli waayo maxaa ka soo bixi karaa
horta somalilan way isku tashanaysaa oo horey gobonnimadan iyo madaxbanaanaad u qaadatay soddon sanna way haysatay u n taa ka jartay deeqihii bini-aadminimada maanta soddon sano kadib ayay gobonnimadii ku iibsanaysaa iyadoo horta halkaa iska dhig laakiin goldalooliyin way iman karaan somalilan geeska africa xagga amniga qayb bay ka tahay wadanada gobolka way la shaqaysaa beesha caalamka way kala shaqaysaa guushaa laga gaadhay la dagaalanka argagixisada waxaan u malaynayaa inaan maanta beesha caalamku hadday somalilan iyadu horta way isku tashanaysaa laakiin beesha caalamku goldaloolooyinkiiyo wixii ka yimaadaa iyaga da mas-uuliyadda qaadaya mana banaynayaan baan u malaynayaa doorka ay ku leeyihiin taageerada somalilan ee xagga amniga
waa tahay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ka qaybgalayaasha barnaamijka faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o a oo runtii aan aad iyo aad ugu mahad celinayo wakhtigooda qiimaha leh ee ay na siiyeen ka qaybgalayaasha barnaamijkan iigu martida aha dhegaystayaal waa cabdiraxmaan ismaaciil xuseen cabdiraxmaan cadami oo ah falanqeeyo sare oo arrimaha bariga afrika gaar ahaan geeska afrika si dhow ula socda aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan sidoo kale barnaamijka waxay igala qaybgelaysay martina igu ahayd sacdiye muuse axmed oo labaatankii sane u dambeeyey ka shaqaynaysay hay-adaha kala duwan ee ururada bulshada islamarkaana mas-uul ka ah hay-adda u dhaqdhaqaaqda dhinaca deegaanka waxbarashada iyo arrimo kaloo bulshada la xidhiidha ee la yidhahdo benha aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa dhegaystayaasha la soconayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka barnaamijku waxuu toddobaadkan idinka imanayey magaalada hargeysa tan iyo kulan dambayntaaynu isugu imananana dhegaystayaal waa anigoo khadar maxamed cakuulaah oo barnaamijka soo saaray iskuna soo dubarriday halkan idinkala socotiinayay waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyay khadar maxamed cakule oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka noogu soo diyaariyey magaalada hargeysa